Kulankan wada-tashiga ah oo ay bulshada degmada Gurceel la yeesheen maamulka iyo dhakhaatiirta isbitaalka Fayoore ee degmada Gurceel ayaa looga hadlayay horumarinta adeegyada caafimaadka ee isbitaalka, gaar ahaan qaybaha cusub ee doonaya isbitaalka inuu soo kordhiyo. Ugu horeyn, waxaa munaasabadda ka hadlay mid ka mid ah maamulka isbitaalka oo ka hadlay ujeedada kulankan ee ay soo qabanqaabiyeen.
Waxaan ugu talagalnay bulshada deegaanka iyo isbitaalka inay wada tashi ka yeeshaan isbitaal cusub oo insha Allah aan furi doono. Ee, mudanayaal isbitaalkan Faykeer wuu faracyo badan yahay qaybna Gurceel ay ku taallaa qaybna Dhuusamareeb saasay tahay caawa qaybtaan u taagannahay waa qaybta Gurceel Ee, qaybtan way furan tahay muddo sad- ee, toddoba toddoba sano ah Ee, intaas duruufo badan anagoo soo marnay haddana waxaan ku shaqaynaynay adeeg caafimaad inaan ummadda gaadhsiino weliba deegaanka ee, khaasatan degmadan Gurceel iyo nawaaxigeeda Dhanka kalena, bulshadii ka soo qayb galay ayaa ka dhiibtay aragtiyadooda ku aadan wada-tashigan bulsho ee looga hadlayay sida loo horumarin karo adeegyada caafimaad ee degmada Gurceel, gaar ahaan isbitaalka Keer.
dawadaa wax qabee adoon aaminin waa inaad saabkii la timaad ilaahayna tala saartaa haddaad aaminto in dawadu ayadu ay wax kuu tarayso oo awoodda ayadu leedahay taasi waa diin la-aan oo caqiida xumo waxa waxa daweynaya xaqiiqada waa allah subxaanahu wa tacaala laakiin saabka same baa lagu yidhi dadkana sidaba rag hore hore u sheegay dad xabada jajabiyaan iyo dad baawurula rugmato intaba waa la keenaa waxa diyaaradaha la saarana ayagaa ugu badan waxaan leeyahay raggii hore waxa uu sheegay in dhakhaatiirta la baryo way sheegeen hadda waxba hadda kasii badin maayo waxaan rajaynaynaa inay qorteen weliba anugu waxaan aad iyo aad aan u adkaynayaa fiisa tarabiyada Kulankan ayaa inta uu socday diiradda lagu saaray sidii bulshada loogala tashan karo. Kulankan ayaa inta uu socday diiradda lagu saaray wada-tashi ku aadan adeegyada ay u baahan yihiin bulshada iyaga oo wax laga weydiiyay ka soo qaybgalayaasha.